وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المدرج الملحق آخر الخبر من قول الراوي ما بلا فصل ظهر نحو إذا قرست التشهد وصل ذاك زهير وابن الثوبان فصل قلت ومنه مدرج قبل قلب كأصبغ الوضوء ويل للعقب ومنه جمع ما أتى كل كل ظرف منه بإسناد بواحد سلف كوائر في صفة الصلاة قد أدرك ثم جئتهم وما اتحد ومنه أن يدرك بعض مسند في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقلا من متن لا تشتتوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه ومنه متن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضا في السند فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي ذنب أعظم الخبر فإن عمرا عند واصل فقد بين شقيق وابن مسعود سقد وزاد الأعمش كذا منصور وعمد الإدراك لها محظور بسم الله الرحمن الرحيم المدرج مدرجkii ayuu mبxثkiisii iyo مaxlkiisii kan yahay mdرجkuna waa nooع dii anwaacdii xadiiska kaba mid ah waana xadiisku haddii dee idraaj aan laga soocin uu ku sugan yahay kolley waa qaybaha ضaciifka ee xadiidka ضaciifka qaybihiisii weeye xagga luqadana su isaguba sheekme ama dee istilaaxan luqadana horta idraaj waxaa la yidhaaha un gelin wax shay wax kale la dhexgeliyo oo waxaaba luqada la yidhaaha adrajtu lmayita fii akfaanihi ama adrajtu lmayita alqabr oo kale oo qabrigii ayaan meydkii geliyay ama kafantiisii baan geliyey oo idraaj waa dee shay ama wax wax kale la dhexgelinayo xaggan istilaaxana san dee arki doona ama hore baan usoo aragnay waa xadiiskii bal marfuuca ahaa oon wax ka mid ahayn wax aan isagii kamde aan ka mid ahayn la raacinayo oo la gelinayo iyadoo aan laga soocayn oon lagaga soocayn kii yidhi ee qaa'ilkiisa ahaa dee sheegid laba sheego oo la yidhaha qaala fulan markaa ruuxii aan dee xaqiiqadiisa ogaanin uu wada qaadanayo wuxuuba xadiiskii marfuuca inay wadayiin taas waa marka adigu oo waxa weeyaan ziyaado xadiiskii raacaysa oon ka mid ahayn oo laakiin dee la wada moodayo inuu la moodayo ruuxii aan xaqiiqadiisa ogeyn inay xadiiskii marfuuc ahaa un kaba mid tahay haddii waxaa la raaciyay hadalkan uu marfuuc yahay de haddii mowqifna xataa saa idraajku waa ka iman karaan taasi waa xagga iyada sanadka matniga waa matniga marka idraajku dhaco ama sanadku haddii a la yidhaha qaybaan arki doono ayuu idraajkiisa sanadkaa kollaysba waa ziyaadadaasun e ayuu ba imanayaayo kollay aan tacriifkan hore iminka inoonu wada shamlinahayne waan arki doonaa markaa ama qaybihiisaan arki doonaa wuxuu yihi markaa naadimku raximahu llahu tacaala almudraju mudrajku almulxaqu waa kii la haleeshiiyey aakhira alkhabari waa si ibnu salaax uu isagu ku tacriifiyo idraajkii unbaa uu kuba fasiray wixii xadiidka ama matnigii xagga dambe ka raaca iyadoon laga fasirin taas buu kuba fasiray ee laakiin sheekha iyadana raacin doono wuxuu yihi almudraju almulxaqu waa kii la haleeshiinayey aakhira alkhabari xadiidka aakhirkiisa la haleeshiinayey oo min qowli raawin ah kaasi raawi qowlkii maa aya raawin kaana wey raawigu doono ha noqdo ama saxaabi ha noqdo ama taabici ha noqdo ama cid ka dambaysa haba noqotee bal raawi uun isagoo hadalkiisa ka mid ah xadiidka aakhirkiisii la haleeshiiyey bilaa faslin soocid la-aanteed fasligaasoo dahara muuqday oo qadarkan dee mudda idraajku kuba imanayo ee kalaamkan raawiga ah iyadoo dee laga soocay xadiiska intiisii kale marfuuca ahayd iyadoonay jirin oo sida lagu soocayaana waa iyadoo qaa'ilkiisii la sheego marka xadiiskii la sheega laydhaa qaala fulan marka hadalkiisiina la sheego saa ku wada socdaan kol haddii qaa'ilkii la sheegay waa la kala gooyey dee idraaj markaa ma jiro waa iyadoo dee fasli waxa weeyaan qadarkii mudrajka ahaa mudraju fiihigii laga soocay oo kii qaa'ilkiisa ahaa oo loo nisbeeyey lagaga soocay aanay jirin wadalika bal markaa kolley amtila ayuu sheekhu raximah llahu tacaala matigaana maanta ku arki doonaa isagoo dee siaan imaka marka naqriyaba idinkaga muuqatay inoo sheegayo waa umuuro dee uu alfiyadana gabaduna suyuudi oo isagu amsiladan iyo axaadiisan uu ishaaray iyo ruwaadan dee kalele uu ishaarayo waxaasi midna inna kitaabkiisa kuma sugnayd ee nooca suureyntiisa la suureeyo ayuun baaba kuma sugnayd wadalika naxwu waxaba weeye kaasi idaa qulta tashahuda waa bal hadalkii ahaa idaa qulta marka tidhaahid atashahuda oo kolley dee intan buu ka soo qaaday xagga hoosena maanta shaarixu aada buu u wada dhammaynayaa oo umuurahan uu sheegayo u wada bastinaya lafdiguna wuxuu ahaaba bal waana xadiis cabdullaahi bni mascuud lagaba warinaye calqama ayaana kaba warinaye idaa qulta haada waa tashahudkii markaasoo tashahudkoo laysu soo ayaa kuwa sugnaa alfaadiisa aw qadayta haada faqad qadayta salaataka in shita an taquuma faqum wain shita an taqcuda faqcud oo macnaa xadiiskan ayaa wuxuu ahaa dhacay iyadoo uu markaa xadiiskii ibnu mascuud in alfaada tashahudka ayuu ahaa ama riwaayo riwaayaadka ka mido abi daawuud iyo dhacday marka xadiiskii markii lafdigii tashahudkae macruufkaah ee maxuudkaah enu ilmi kaba aqrinoo uu xaj dhammaaday ayaa hadalkan baa la socdoo ah markaad tashahudkaa tidhaahid salaadaadii waad dhammaysatay haddaad doonto inaad kacdona dee iska kac haddaad doonto inaad fadhiisatood sii fadhidana fadhi oo dee daahir kuba yahay salaam naqsi maba jiro tasliim xadiiska lamay socon marka ayna hadalkii unbaaba raace in kala dii camalkii la dhameeyo oo camalkii salaadii dhammaaday salaadiiba laga baxay markaasaa muxuu yidhi wasala waxa xidhiidhiyey oo matnigii kale ee alfaada aadaan alfaada tashahudka raaciyey daaka waa qadarkaas ah idaa qulta tashahudayo waxaa ka dambeeya zuhayrun zuhayr ibnu mucaawiya ninka xaafidkee laba odhanayay wabnu sawbana ninka cabdiraxmaan ibnu saabit ibni sawban layidhaha sawbaankana waa awowgiie fasala waa soocay oo qadarkii bal mudrajka ahaa iyo mudraju fiihigii uu kala soocay oo wuxuu ka dhigay inta hadal ibnu mascuud oo qaala ibnu mascuud buu yidhi qultu wa minhu bal amsilo kale aynoo bilaabnayo labadan beyt se si aynu hagaag ugu suuraysano iyadoo kolley aynu saro usoo aragnay baan filayaa dee khaasatan ama dee taysiirki iyo sharxu nuqbiyati aynu kuba soo wada aragnay in ayaa waxa weeye intan labadan bayd baan jidadaysa horta caddayn doonaa misaalkana waan yar caddaynaynaa markaasa insha allahu tacaalana aan laqbada intan ku laabanaan casharka intiisa kale sii wadan doonaa markaa sidaan sheegayana kolley hadalka waa dheereeyey ciraaqi ooyo de adyaadiisa iyo sharaxa isagaa wadalaya nadmiga sharaxiisuna maha sharax taxliiliyo lafti lafti kuu qabanaya ee waa sharax mawduuciya ama macno ahaan uun uu beydkii uu kuba sharxayo ee dee meel meel mooyaane alfaada inta badan maba qabto kolleyna ninkii qolooyinkiini dee joogay markii hore waqti horeba haatee sharxii bayquuni oo kale oo halkan aad iyo aada uguma fiicnaa beydkaa keliya markii uu sharxayay waxaan aan arki doona o dhan waxba aan ka tegin toddobada qayboodba dhammaan buu sheegay amhiladana uu sheegay kolle cibaarada uu isticmaalayeyna ee uu laba imanayeyna walow dee ay maanta qolooyinkii halkan wada sharxay ay isku wada dhow yihin haddana laakiin alfaadiisa kolle alfaadaha dee marka la ad eegto waxaa lahaa zakariya lansaari isaga oo sharxiisa uu alfiyadan kuba leeyo sharax marka la eego taxliiliyaho matnigana uba fiican hadal dheerna aan lahayn ba hadal dheerna aan lahayn bal markaa in oo waxaan leeyahay taasi oo dee waxaan imakaan halkan sheegi doona sharaxa ka sheegi doonaa isna sharaxa yar ee kooban ama bayqooniya waa kuba sugnaa sharaxa zarqani baa miteeda ama zurqaaniya maha shuraaxda kale meesha adigu bayqooniyada sharaxday bal markaa maxay tahay xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen kolley ee aad ku tacalluqsanaa taxiyaadka ibnu mascuud lagaba warinayay iyagu maahay aimada kalena ay soo saareen kolle waa xadiis macruufa waana xadiiskaba axaadiistii rasuulkii ilaahay ka sugnaatay xagga marka la eego tashahudka walo ay wada banaan tahay kii la aqriyaaba dee waxa weeyaan kii kale un uu yahay oo ay wada banaantahay sugnayd dhowr ay kaba sugnaayeen haddana ka ugu sixo badan weeye ugu heer sarreeyey xadiidkaas ibnu mascuud baa warinayay rasuulkii ilaahayna ee saa uu qur-aanka u barayoo kale ayuu baray isagoo gacanta haya ayuu alfaadahan uba sheegay taasba isaguna waa laga soo naqliyo dad aada u badan baa kaba soo naqliyo weliba hadday kuwa kale meelo qaarkood ikhtilaafiyo ruwaadda ay dhaceen isaga ina alfaadiisaas wax iskhilaafaya waxtaasoo ruwaaddii warinaysay kaba dhacayna may jirin horta xadiiskaa weeye bukhaari iyo muslim iyo markan kuba sugan qadarkaa saxiixa wax idraaj oo ku sugani ma jirto oo wax idraaj oo ku sugan oo kaa kutubta inooguma sugan ee loo yaqaano tashahud ibnu mascuud waayo tashahud ibnu cabaas baa jiro abi muusa alashcari baa jiro tashahudo kale de cumar ibn khadaab iyo caaisha iyo naw ay kuba sugan yihin ibnu cumar iyo tashahudaadkoodii ee bal tashahudka ibnu mascuudka loo yaqaano weeye haddaba waxaa dhacay kitaabka abi daauud oo waana sharaxana dee hadalkaygaba laba socdo baa dhigan doontaan si aan meelana u yar toosiye eegto safxada boqol iyo labiyo toban markuu dhigtay misaaluhum tacriifka dabadi waa maa rawaahu abu daauud buu yihi abu daauud baa wariyo sanadkii buu iska dhamaystay xadathana cabdullahi bni moxamed ibn nufayli xadathana zuhayr waa zuhayrka matniga inoogu sugan xadathana alxasan ibn lxur can alqasim ibni mukhaymira qaala akhada calqama biyadi faxadaanii ana cabdillahi bni mascuud akhada biyadi wa ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam akhada biyadi cabdillahi facalamana tashahuda fi salaat marka intaasi waa intii caadiga ahayd oo tashahudkiina uu sheegay markaasaa muxuu yidhi qaala halkan bal de waa meelahan doonaya inay ogaataan waayo hadhow marka aada dalacanaysaan waxaa dhici karta inay dee idinku joogsato waayo ninkan waxa weeyaan ama xadiidkan dee siduu ahaa aan dee ogeyn ama aan u laabmin masarkii uu kaba soo naqlinaye qaala fadakara mila xadiid alacmash oo abi daawuud halkan markii uu intaas soo dhigtay ayaanu lafdigii hore ee aadaan alfaadaan aadaanki ataxiyaatu lilahi ka bilaabmaya sida xadiidka ibnu mascuud kuga suganya almubaarakaatna xadiiskiisa kumay sugnayn ayaanu dhiganoo waayo sababtu sanad kale oo ka horeeyey buu lafdigaa kusoo naqliyey acmashna uu sanadka uu kuba sugnaa marka intaa wuu iska yaxaaleeyeyoo wuxuu yihi marka abi daauud baa le fadakara mitla xadiid acmash wuxuu sheegay markaasun xadiidkii acmash ee xadiidkaa kasii horeeyey uun ee abi daauud kitaabkiisa kuba sugnaa mid lamida walow halka dambena waan yar qaban in raqamka labaadna hadal uu ku leeyahay biqaaci uu kala soo naqlinaya haamishkan sheegaya mucalliqo haddaba markuu intaa dhigay ayaa muxuu raaciyey idaa qadayta haada aw qadayta haada markaa kolley wuxuu ahaa idaa qulta haada aw qadayta haada waana tashahudka si idaa qulta tashahuda laftiga u inoo dhigtay faqad qadayta salaataka in shaa an taquuma faqum wain shaa an taqcuda faqcud bal markaa intaas buu raaciyey isagoon odhan qaala ibnu mascuud markaasaa maxay noqotay hadalkan oo hadal ibnu mascuud ahaa oo welibana culimmadu ay kuba tirinayaan uun idraajka sababta keentay maanta in waa wax xag istimbaad iyo fahm ama fahm kaba yimi istimbaad yaan odhan fahm kaba yimi oo markuu dee waxa weeyaan ibnu mascuud baa kolley malaa kaba fahmay dee ruuxu kol haddii uu dhammaysto camalkii salaada oo dhan oo taxiyaadkii uguba dambeeyey sa hadduu assalaamu calaykum la yidhaah salaada ugaba baxayo inuu dee dhammayntaa uu dhammaysto camalkiina adkaadkii dhameeyeyna kaga baxayo isagoon hadda salaamba laba iman markaasaa hadalkiisa muxuu noqday haddaad hadalkaa tidhaahid waa tashahudkii waana tashahudkii dambe waxaa lagaba hadlayaa salaadii way kuu dhamaatay haddaad doontana waad kici kartaa haddaad doontana waad fadhiisan kartaa haddaba taasi hadal ibnu mascuud buu ahaa aimadii kutubtan saxiixa iyo kayrkood soo saaraybana may dhigan intaas abi da-uud iyo kutub kale ayaa maxaa dhacay in zuhayr ibnu mucaawiyo dee shaksi uun ah ka mida dadkii aada u badnaaya xadiiskan lagaba wariyey waana zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysama ayaa la idhaa waxaa kaloo jira dee ninkii asaaniid arkay muslime weliba khaasatan intii yaraydaynu kol dee tadbiiq ahaan aan eegaynin kutubta mustakrajaadkana waa kusoo noqnoqonayo waa sheekhada ugu badan uu wax kaba wariyo la idhaa kun xadiis wax ka badan buu kaba wariyey zuhayr ibnu xarb isna waa abu khaysama labadii waa laba zuhayr mid kasta abu khaysama la idhaah ee laakiin midna waa ina xarb midna waa ina mucaawiyatay ku kala duwan yihin waa xagga dabaqado zuhayr ibnu xarbina waawa sheekhii muslim waa dabaqadaas zuhayr ibnu mucaawiyna waa nin dhexda sanadka ka gala oo iyaga sheekhyadooda ayuu u sheekh noqdaa haddaan ila u dhaxayn oo waa nin ka dambeeya un bal isagu haddaba in zuhayrkaas ayay dhacday tiisa inuu xadiiskii aanu kala soocin si riwaayada abi daa-uud iyadoo qolooyin kale oo xadiiskii bal markaa zuhayr la wadaagsaday oo kala wadaagsaday ninkan xasan ibnulxur la yidhaaho oo iyaguna kaba wariyey oo dee badan ay kala go markaa aanay sheeginba qadarkaa barhkood badhna ay kala saareen oo yidhaaheen ibnu mascuud kalaamkiisii weeye bal taasba weeyato imika inoogu sheegayo xagga idraajka waana dheereeyey way idin eegan doontaan oo dee ruwaadii oo dhan buu soo yar naqliyey iyo a'imadii iyo qolooyinkii kale iyaga dee lagu aan idraajkan iyagoo xadiiskan wariyay idraajka sheegin xasan bnu xur qolooyinkii kale qaasim kaba warinayay iyaguna idraajka sheegin qadarkan aan sheegin iyo ciddii kala fasilisay ayuu sooba naqliyey oo waa cabdiraxmaan ibnu saabitkan oo isaguna ka wariyey ninka xasan ibnu lxur markuu intii hore dhameeyuu yihi qaala ibnu mascuud u kala saarayba had iyo goorna waa waxyaalaha lagu garto markay riwaaya timaado qadarkii mudrajka mudrajufihiga ka soocaysa waa umuuraha lagu garto de ayay kamid tahay taasun maahe bal intaa weeye waa misaalka hore waxaana raggii xufaadaas qadiib oo kale iyo aymo kaloo kala duwan xaakim iyo bayhaqi iyo waxay sheegeen inay intaasi mudraj tahay waa ka halkan aynu hayno unbabu inooga soo noqonayaa ciraaqi imaam nawowi kitaabkiisa khulaaso la yidhaaho inuu yihi ittafaqa alxufaadu calaa annaha mudrajo waana cibaaro rag kala duwanee nawowi ka soo naqliyeen xufaaddu waxay isku waafaqsan yihiin in intani ay mudraj tahay bal intaas weeye kolle kitaabkan uu sheegaya khulaasa ee imaam nawowi leeyihina waa kitaab maanta madbacaysan oo waxaan filayaa dabca muxaqaqana waan arko dhowr mujallad ahaydii shan iyo ay gaadhsiiyeen dee kuwo ka yarna way jiraan oo waa kitaab axaadiista axkaamta ah laakiin imaam nawowi ma dhammayn oo dee kitaabkii waa nus haddana way dee taxqiiqii ay ku dheereeyeen oo dabcadaasa arko sidaasama markaa uba qaadan waayo waa kitaab marka horeba sheekhu uu ka dhintay oo aanu dhammayne laakiin waa kitaab muhim ah xagga markay noqoto axaadiista axkaamta ay noqoto oo waa taas waa axaadiista axkaamta bal intaas weeye hadalka khabaab macalimusul ku yidhina isagaa bal waxa weeyaan tawjihiisa iyo waa ka idin dhiganaye ee bal ujeedadan ka lahaa intaa weeye halka damben sheegayen eegta raqamka labaad waayo dee marraba yar akhdaa meelo dhacday un deesan kolkolna meelo meel dee ruuxii aan ruuxu dhibyaraan ku saxan kara ma ahaba hadee waayo waxay yar bahantahay umuurada dee intan dee ayuur gaar oo waxyaalo ka gaara ama inuu u laabmo meelihii ama uu dee dadka iyo khaasatan ruwaadda iyo marka qaladku ku sugan yahay dee dadku ninka aan ruwaadda aqoonin waxyaalatay si u hela ayaa adag biqaaci ba wuxuu kasoo naqliyay biqaacina kolley waata aan soo sheegnay kitaabkiisan sheekhana waxaan filayaa markan uu biqaaci wax kasoo naqlinayo nuskadii makhduudkaayd buaysuu ka naqlinayayo waayo kitaabka weli markaa ma madbacaysnayna laakiin nuskadiisii makhduudka ahayd buu u laabnaya waayo markaa makhduud bu aha kolley kitaabkan uu markaa taxaqiijinayay un waayo dhowaan ubaaba dee biqaaci imika la madbaceeyey wuxuu leeyahy qawluhu mila xadiis alacmash waa lafdigan eeg aanu soo aragnay markuu aan idhi qaala uu ixaaleeyo xadiiskii acmash baa ka horreeyey ayuu leeya abi daud nuskadayda waxa kuba sugan facalamahu tashhuuda fi salaati fadakara mila ducaai xadiis acmash waana runtii waa saasoo mila xadiis acmash un abi daud imaka inooma taala haddaa u laabantaane waa mila ducaai xadiis acmash oo ducadana wuxuu uga jeedaa inuu alfaada tashahudka oo dee ducooyinba assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi saalixiin iyo waa tan kuba sugan laakiin markaa maxay ahayd walafdu xadiis acmash markaa biqaaci wuxuu sheegayaa bal xadiiskan acmash uu ixaaliya laftigii halkaasaa waxyar jiraan oosan uga jeedaa intaa weeye اladي xaal عalيh wuxuu abi dawd inuu yihi xadaثna msdd ma baa taal ma yaxya waa dee dhib male kol kole alfaadda inoo dambayse xagga la eego aadaha xadaثna iyo akhbaranaa bay kol kole اktiصaar ahaan imaka xadaثna u isticmaalaani laakiin kolley lafdigii yaalay xadaثna may ahayna akhbaranaa bay ahay dabcadan imaka inoo madbacaysan le ama nusooyinkan madbacaysan akhbaranaa ba halkaa taale laakiin waxa dee yar harooneyd xagga kitaabada ma xataa hadday tahay in laga soo gooyo musadad oo musadaduna halka ka noqotay inay dee kelimo gaara noqoto ka yar go-an oo naa yaxya si mana xadaanaa yaxya si ay u noqoto akhbaranaa iyana xadaana islamni halkan way eeg arrintu can sulaymana ana alacmash acmashkani waa sulayman oo sulayman ibnu mihran ba acmash la yidhaah marka lafdigan anadan ayaa zaa'id ah oo lafdigaasi ma jiro oo waxay ahayd lafdiga abi daud ba imaka haddaa ku laabantaan baabka tashahudka weeyaane aad ku laabantaan aa helaysaan waxa weeye xadathana musadad akhbaranaa yaxya can sulayman alacmashi marka halkaa laba nin ay kala noqotay ana can sulaymana ana alacmasha qaala taas anada meesha ka saaraysaan waa inta waayo ruuxi laba u kala qaadan karaa sulayman baana acmashku yahay waa intaas intan doonaya in ansaxo xadathani shaqiiqiyo dhib malaha inta kalena waa hadalkiisii bal labada bayd waxay ila tahay imika ujeedadiisi taa weeyo idraajka uu inoo tilmaamay waa kaasoo xadiiskiibaa waxaan isagii kamid ahay baa weliba xaggii dambe inay almudraj lmulxaqu aakhir alkhabri waa misaalkiisii xadiiskii markuu dhammaaday matigii marfuuca ahaa ayaa in aan isagii kamid ahayn oo kalaam saxaabiyi la raaciyey waa tan ruwaadda qaarkood ay ka saareen iyadoon la sheegin oo waxa weeyaan ciddii tidhi oo fasli markaa muuqday aanu jirin oo lagu garto inay intani aana xadiisi kamid ahayn oo dee qaa'ilkii la sheego ama qaa'ilkeedii loo nisbeeyo markaa muxuu yihi laqbadi almudraju mudrajku almulxaqu ka la haleeshiinayo weeye aakhira alkhabari isa la haleeshiin oo min qowli raawin raawi qowlkii ah kaas waxaa la haleeshiiyey xadiidkii aakhirkiisii ma tani waa de waxay noo tilmaamaysaa inaan raawi mucayana loo jeedinayo mid gaara ama ruwaadda qaarkoodun ee waa aya raawin kaana raawigaasi kuu doona haba noqdo ama saxaabi ha noqdo ama cid kale la haleeshiiyo isagoo raawi qowlkii ah bilaa faslin soocid la-aanteed la soocay qadarkii mudrajka mudraju fiihiga fasligaasoo dahara muuqday iyadoonu jirin oo dee bidikri qaa'ilihi ama bicazwi hada alqowl ilaa qaa'ilihi taas lagu kala soocay naxw idaa qulta tashahudaba weeye waa xadiidka kitaab markaa waa misaalkii markaas hadalkii go idaa qulta tashahuda xadiidkii ama intii idraajkii buu qeyb inooga soo qaatay hadalkiina waa dhammaadee wasala waxa xidhiidhiyey dhatan imaka oo xadiidkii marfuuca ahaa ku daray daaka waa xadiidkaa idaa qulta tashahuda ee athar kalaamkaasba ahaa zuhayru zuhayr ibnu mucaawiye oo xasan ibnu lxurkaba wariyey wabnu thawbaana ninka inu thawban la yidhaah waa cabdiraxmaan ibnu saabit ibni thawban baa la yidhaahaaye fasala uu soocay isagu waana waxaan kuba garanay idraajkiiyo deba oo qadarkeed mudrajku qad mudraju fiihi oo wuxuu yihi qaala ibnu mascuud buu isagu yihi bal taa aan dhaafno qultu waxaan idhi ciraaqi baa leh wa minhu mudrajka waxa ka mid ah mudrajun ku la geliyey oo la haleeshiiyey la raaciyey qablo ay qabla aakhiri alxadiidba ama waxa weeyaan qabla alxadiisi xadiidkayna marka hore aakhirkiisa ina soo yidhi aakhir alkhabare qabla alkhabari khabarka hortii la geliyey oo ujeedadu mudrajo laakiin xagga hore ka raacay xadiidkii waa taas waa mid baynoo noqono markaa wuxuu muqaabil u noqonayaa ti aakhirkii haddaan idhaahno qabla aakhiri alxadiidna xadiidka aakhirkiisa inta ka horeysana labadii xaale kalaa inoo imano marka xagga hore lagaga daro qadarkan aan xadiiskii kamid ahayn iyo marka dhexda lagaga daro labadiiba haddaan qabla aakhir alxadiis nidhaahno haddii waxa weeyaan way inoo imanayaan bal markaa kaasna kamid weeye wuxuu qultuda uu yidhi xaafidkii ina salaax isagu muu sheegay idraajkiinbuu ku fasiray kaa xadiidka aakhirkiisa la lagu daro marka ay tahay matniga ay tahay laakiin waxa weeye san horeba usoo marray xagga horena waa raaca waa ka galaa haba yaraadee eh oo naadir haba ahaadee dhexdana uu galaa isaguna waa ka yaryahay ka dambe laakiin ka ka hore waa ka badan yahay bal taas labadaasba waa jiraan oo muxuu yihi quliba waa la dabagediyey oo markay awalka dee aakhirka uu ahaa kii xagga hore lasoo mariyo waa kii hore ayaa la qalbiyey la dabagediyey oo halku markii hore aakhirka ka haleelay kaa hore ayuu awalkii maka kaga darsamaya marka misaal buu inoo sheegaya ka asbiq lwudua ka khabari asbiq lwudu waaba xadiidkii ahaa asbiq lwudu'a waysada taam yeela waylun halaag baa u sugnaaday lilcaqibi kolley xadiidka aada u badan ama lafdigii badnaa lilacqaabi buu ahaaye wasanki acqaab uma qabanayo horta riwaaye abi daa-uud udayaalisina san way kuba timi iyaduna waaba dee riwaayo xadiidka riwaayaadkiisii kamida waylun halaag baa u sugnaaday lilcaqibi cidhibta ama acqaabta naarta xaggeeda ugaba sugnaaday oo waxa weeye oo dee acqaabtii ama cidhbihii la ilaalin waaye la dhowri waaye biyihii hagaag loo gaadhsiin waaye ruuxu iyaday cadcad ahay inuu kaba cukacu sidaa ku tukaday inay waysadii baan hagaaginbe xadiiskaasba weeye bal kolley de waa noocnoocu baan isaga fasiranaynaaye waa matnigii ayaa imaka beydkan inoogu dhan oo markaa wuxuu inoo sheegay ciraaqi isagoo inoogu daraya kii hore ee uu ibnu salaax muqadimada ku sheegay waxaa kaloo dee mudrajku aakhirka un inaanu ku koobnayn xadiidka bilowgiisa geli karo oo macnuhu waxa weeyaan hadal aan xadiidkii kamid ahayn baa xagga hore xadiidkii ka raacaya iyadoon la kala goyn oo haddii marka inta hadalkii la sheegay la yidhaho qaala rasuulullahi sala allahu calay wasalam kala soocid bay ahaan layd ee aan intiina la kala soocin oo qaala rasuullahi ay horeysay uun ayaa xadiidkii marfuuc ahana raacaya misaalkii wuxuu kaba dhigay asbiqu lwudu ayuu misaalkii kaba dhigay waylun lacqaabi min annaar waa xadiidkan isagu kolley bal laba saxaabi ayaa warinaya cabdullaahi ibnu camrin saxaabigaas ah ibn alcaas waxau ahayd iyada lafdigu san buu marfuuc u yahay asbiqu lwudu'a waylun lacqaabi min annaar oo waana xadiidkan tajriidkiiyo kuba soo aragno kaas maaha laakiin xadiid abi hurayre ayaa jira oo isagu aan inuu abi hurayre intuu yihi asbiqu lwudu'a ayuu raaciyey faina abalqaasimi sala allahu calayhi wasalama qaala waylun lacqaabi min annaar bal taas baa dhacday oo markaa markaa ruwaadii qaarkood haddaba markaa shucba oo kale xadiidka lagaba warinayay ayaa ruwaadii isaga kaba warinaysay barhkood ayaa maxay dhaceen waa nin adiqadan la yidhaho iyo nin kaloo shabaabo la yidhaaho ayaa shucbe intay xadiidkii ka wariyeen xadiidkii dadkii badnaa ee badnaa ay shucbe uga wariyeen waxa weeyaan asbiq lwudu inta uu yihi faina abalqaasimi qaala waylun lacqaab min annaar saa uu raaciyey ayay aanay israacina wuxuun baabay dariiqaa shucbe labadaa nin ay kuwa wariyeen dhacay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam asbiqu lwudu'a waylun lacqaab min annaar xadiidka eeg xadiid kale waa inoo sugan yahay laakiin waxaa la eegayaa xadiidka abi hurayre muxuu yahay xadiidka abi hurayre inubaa marfuuca id inta kale marfuuc may ahayn xadiidka cabdillahi bni camrin jumladu waa marfuuc oo waa caadi oo kokol bay dhacdaa qadarkan mudrajkii inuu xadiid kale marka la eego marfuuc ba yahu rasuulka ilaahay kaba sugan yahay laakiin waxaa la eegayaa xadiidkan marka aan hayno ayaa la eegayaa bal markaa maxay noqon asbiq lwudu xadiid xaggiisii horu galay dee misaalku aad buu u cad yahay xadiidkii dambena waylun acqaab min annaar wax faasilana maba jiro balkaasna waa mudrajo waa xagga hore waxaana xaafid ibnu xajar yidhaha waa naadir oo misaalkan mooyaane misaal adigoo xadiidka busra ayaa weliba markaasa kolley qayb xadiidka ka midi waa ka horreysay balkaasoo duruqda qaarkooda uu tilmaamay uun mooye wax kalenaan helin buu yidhaahaa markaa ka dhexana waa yaan u badnaanin be uu ka yarooye isaga oo markan tafsiirka lala imanayo iyo alfaadahaas iyo waa amtiro kala duwan baa loo helaya ama se uu dhacda saaxiba taysiir taysiir lmustalax ou kaba dhigo inuu ka ugu yari uu yahayba ama waxa weeyaan inuu kaasi uu iskaba roon yahay kan oo kaas asbiq lwudu kan dhexa uu yahay ka naadirka uguba yar kolley taasi waa dee sida jirta si khilaafsan weeye horena waxaan filaya inaan isugu soo baraarujinay taas hadalkuna xataa dee culimada qaarkood barhkood haddii lagaba soo naqliyo qaailka ma garanayo ciddii saa taliye dee radinteedu kutubta shuraaxda qaarkood sida fatxulbaaqiyo qowlka radinteedu waa uguma sugantao iyagoon hadalka qaail qaara uma markaa uba tirina lakin taa masalada hore aan soo sheegnay bal kana waa kaasun oo wuxuu ihi qultu waxaan idhi wa minhu waxa kamid ah waa kaa isagu waxa weeye mudrajkii waana mudrajulmatnigii mudrajunku la geliyey qablu waa qabla alxadiid haddaad saa nidhahno waa misaalkiina waa isilahaanayaan kii hore wuxuu ahaa alى akhir اkhabr kana waa akhir markaa qabla markaa qabla اkhabr khabarka hortii la geliyey marka quliba waa la dabagediyey intan waxaaba wey oo iskaa dee xataa xaddi iyo tacriifkeed nagumama jirteen kii hore hadduu aakhirka ahaa kani xaggii hore markuu noqday wax la dabagediyo kale ayuu noqdayba haddii aan yidhaahno qablu qabla aakhir اkhabarna oo aakhirtana mudaafkan aan iskaba dhiganana waxay noo soo baxaya cibaaradan kii hore xagga hore laga geliyey kii dhexda laga geliyeyba labadiba qabla aakhir اkhabr weeye waliba wadalika kaasbq lwuduu'a waylun lilcaql xadiiskeediiba weeye bal halkaa waxaan kaga baxaynaa dee waadna aragtaan sharxu inuu yar dheer yahay waxa weeyaan aan kaga baxaynaa qaybtii matniga ama iyada markay aakhirka noqoto bal dhexda ay noqoto misaalkeedii horeynu usoo aragnay shaarixna maanta waa inoo dhiganaya waa xadiidkii ahaa man masa dakarahu falyatawada waa xadiidkaa macruufkaa ee ku sugan kole biyu taloo biyo masa dakarahu falyatawada waa caadi xadiidka oo xadiidkan garanayno buluqiya baan kuba soo marnay kutubtaa ku aragteen ayuu yihi rufkuna taasaa la yidhaahaaye bal iyo meelo kale istimbaadkiisii waa ruwaadii qaarkood waayo way kala sooceen badanna way kaba tegeen inta kale kuwa gaabsadeen ayuun bay iyagu sheegeen oo ay la xidka dhexdiisii kaasi waa misaalkii dhexe aanu inooba dhigan bal markaa taas weeye kolley waa iska yar hawl kitaabkuna waxaa laga yaaba casharku inu yar markuu halkaa qabanayay bustir haweenaydeeduu qabtay bustir ayuu qabtay cashat ilaa khilaa ilaa khilaafati mucaawiya laha riwaayatu fi kutub arbac aniga dee sa ii taalla haddaan aqriyo وأmا bصr way noqon بفتح أwlh والmhwal أيضا oo markaa بن صفاn بن جميl ضبcd الdمشقي ثقة min صغاr ha maxay lagaba yeelo biwaaxidin mid lagu jamciyo sanadadii uu labadiisa daraf ay ku kala yimaadeen mid kamida la isugu geeyo waaxidkaasoo salaf horeey waa iska takmila un intani markaa xigta waa'ilinka xadiisi waa'ilinba weeye fii sifati salaati salaada sifadeeda ahaaday qad adraja waxa geliyey ama qad adraja waa geliyey raawi uma ji'tuhum intaas uma ji'tuhum ahayd ee xadiidka kuma jirtaiyo wixii ka dambeeyey ayuu xadiidkaa kale raaciyey oo uu sanadhadan ku raaciyey ama uu dhexgeliyey walxaal mataxada aanu midoobinoo qowlkan ah uma ji'tuhum iyo waxa ka dambeeya xadiidka intiisa kale xagga sanadka aanu kula mid ahayn kolley bal markaa tanna waa misaal kale ama arrin kale idraajkii sanadkuu inoo bilaabay tuu inooga dhigan doonaana waa saddex qaybood iyadoo sharxu nikhbaan afar kuba soo maray iyadoo sharxu nikhbaan afar ku soo maray ayuu saddex buu inooga dhigan doonaa haddii ala idhaaho bal markaa maxay tani tan aan suuraysana horta mas'alada xadiis weeye kolley saxaabi keliya laga wada warinayo laakiin xadiiskaasaa muxuu yahay qayb xadiidka kamidii sanad bay leedahay qayb kaloo xadiidka tatiimadiisa ama kaba midi xadiidkiina sanad labaad bay leedahay oo xadiidkan keliya ama xadiidkan laga wariyey imaka ninkan waxa weeye iyadu kan lagaba wariyey ayaa waxa weeye xadiidkan lagaba wariyey iyada tan ninkan laga wada warinayo ayaa intiisa badan ayaa sanad leh in kalena sanad kaley leedahay saasay ku kala dunaayeen markaa raawi ruwaadii kamid ah ayaa intuu xadiidkii oo dhan isu wada geeyo ayuu labadii sanad mada wada sheegaye sanad mid keliya ayuu halkii uun labadii sanad buu mid ku gaabsanaya xadiidkiina uu israacinaya daraskuna xaggu ka imanaya waxa weeyaan bal markan labadii jumlo ama labadii qaybood ee xadiidku ka koobna sanad keliya la isugu geeyo waxay noqonaysaa si w intan sanadkeedii sanadkan kala dhex galay oo intan sanadkeedii inuu sanadkan kala dhex galo halkaasa idraajku kaba imanayaan bal misaalka uu inoo sheegay aan eegno waayo misaalka maanta inooma wada dhamma ee waail ibnu xujrin wuxuu ka mid yahay asxaabtii rasuulka intay salaadii rasuulka u fiirsatay si fiican inoogu soo sifaysay inoogu soo tilmaantay si uu u tukanayay marka xadiis buu warinayay rasuulka ilaahay markaa uu salaada xidhay iyo gacmaha sare siduu u qaadi jiray iyo umuuro saasa ayaa bal markaas iyo halku dhigi jiray iyobaa kuba sugnaa xadiidku intaa hore o dhami sanad buu lahaa min caasim ibni kulayb can abiihi can waail ibni xujrin saasaa laguba warinayay marka waxaa xadiidka kaloo lamid ka mid ahayd jumladan uu tilmaamay oo inuu yidhi isagoo markii hore sheegay inay dee marka cinda alixraam iyo cinda alrukuuc iyo cinda alictidaal ay sare u qaadi jireen gacmahooda oo u arkay ayuu yihi uma ji'tuhum eeg waa xagga osanow bacda dalika fi zamanin fihi bardun shadiidun fara'aytu annaasa calayhim jullu siyaabi taxaraku aydiihim taxta siyaabi eeg waxaanu imi waqti qabowgu badan yahay madiina ay aada u qabowdahay oo dadka dharkoodii ay soo wada qaateen ama dharkooda intii badnayd ay huwan yihiin oo dee aysa soo dadeen oo markaa gacmihii sare loo qaadayo dharkani hoostiisa xataa xadiidkiisa hore kuma sugna rasuulku maradii uu huwanaa intu markii hore sare u qaadu ka soo saaray markii dambena hoos ugu celiyay go-ii si uu huwanaa laakiin markan waa la dhexmoonaya dharkii way dadan yihin bo dhan inta ka badan bay kuma dadan yihiin oo markaa gacmihii sare loo qaadayo dharka hoostiisa may ka dhaqdhaqaaqaysa macnaa wax soo baxayo lasoo saaraya dhaxantan daraaddeed may jirin xadiidku taas baa lafdiga mudaaric lafdiga idin yaalansan aqriya un baa xadiidku laftigiisa jullu siyaari taxaraku asalka ficil ficil mudaaric weeye tataxaraku weeye laakiin lafdigaa taxaraku aydiihim taxta siyaabi haddaba bal markaa maxaa dhacay jumladaas iyada sanadkaa hore caasim ibnu kurayb can abihi can waail laguma warin ee nin waxa weeyaan caasimkani wuxuu kaba wariyay abihi kamuu warine can cabdiljabaar oo ina waaila can bacdi ahlihi waayo cabdiljabaar abihi wax kama lama kulmin ama wax kamuu qaadin aad buu u yaraa can bacdi ahlihi oo dee kulli mala walaalkii calqamiyo qoomkaas ah can waail oo sidaasuu kuba wariyo intani sanad labaad bay lahayd oo ah caasim inaanu abihi kulayb can waail kaba warin oo xadiidka intiisa kale kaga wariye waxa uu ku wariyey caasim xadiidkan waa can cabdiljabaar ibni waail waa can bacdi ahlihi weliba eeg can bacdi ahlihi can waailin xadiiskii bal markaa zuhayr ibn mucaawiya abubedri nin la yidhah shujac ibn lwaliid ayaa qisada taxriika alaydibe ka saa sooceyn xadiiska intiisii kaloo sanadkaa kale u yeeleen sanadkaa kale ayay uba yeeleen marka maxaana dhacday abi daud imka haddaa ku laabantaan oo xadiiska uu kuba sugan yahay iyadan idraajkan baa ku sugan idraajkan baa u yaala isaga lakin axmed iyobaa dee riwaayadooda ay tahay oo kala sooce abi daud imaka siay nooguba sugani waa qadarkan uu sheegayo inay sanadkaa caasim ibn kulayb can wail can abihi can wail laguba warinayo sanadkan imaka idraajka culimada ay kuba sheegeen ayaa ah riwaayada abi daud oo bal markaas waxa weeyaan sida dee imaam axmed iyo meelo qaarkood ba kutubta kale ayaabay dhacday intaasa marka maxaa dhacday xadiidkii caasim ibn kulayb waa wada wariyey ee laakiin ina isnaad buu ku wariyey ina isnaad buu kuba wariyey maxaa markaa bal qolooyin waxa weeyaan zaa'ida oo nin mutqina ah iyo shariik oo kale iyo ayaa sufyaan ibnu cuyeyne iyo ayaa xadiidkii maxay ku wada wariyeen labada nin kala kala saare xadiidkii labadii inoodba iyagu siday ku wariyeen wuxuu caasim ibnu kulayb can abihi can wail lakin maxaa zayr ibn mucaawiya markii dhaweydeen lahayn in daraaj buu sameeyey kii a xaggiisa daraaj kaba dhacay ayaa isagu raggii maanta halkan babdiyay ahaa iyo nin kale oo abubedrin laydhaah oo iyagu qisadan taxriik alaydi ee marka damba asuma ji'tum iyagu sanad gaara u yeelay bal intaasay tahy walow raggaa imaka zaa'ide iyo nin siqaat ruwaad ama raggii mutqiniintooda ahaa kaba mid ah lafdigooda idraajkaasi kuma suganya dee imaamkii sufyaan ibnu cuyeyne iyo abi daauudna zaa'ide iyo riwaayadiisa ayaa kuma sugan iyo shariikii oo dee way la socotaaba bal markaa intaa weeyo xadiidkii in kamida ay sanad gaara lahayd ayaa intii sanadkeedii aan la sheegin sanad keliya inta la wada sheego ayaa xadiidkiina la israacinaya bal taasna waa qayb oo muxuu ihi wa minhu waxaa kamida mudrajkii haddaba eegta meel laqbada waan dee idinku yar baraarujina jamcu maa kii jamcintii isugeyntii ataa uu yimi kullu darafin daraf kastaaba kullu markaa waa faacilkii ataa uu yimi oo minhu isaga xadiiskaa kaba mid ih oo dee maad xadiis bay ku dhacaysa wa minhu waxaa kamid ah jamcu ma macnaha waa xadiiskii jamcintii iyo isugeyntii oo kulmintii ataa uu yimi kullu darafin oo minhu isaga kamid ih maxay biisnaadin uu ku yimi biwaaxidin laba damiir ba inoo yaalo labaduba xarfu jar ah biisnaadin iyo biwaaxidin biisnaadin iyada ataa bay ku tacaluqaysaa oo markaa muxuu noqon ataa uu yimi kullu darafin oo minhu isaga kamidi biisnaadin isnaad uu ku yimi biwaaxidinna halkay ku tacaluqaysaa waa jamcintii hore eeg jamcintii hore oo markaas eeg maxay noqon ataa uu yimi kullu darafin oo minhu isaga kamidi biisnaadin isnaad ku yimi biwaaxidin oo macnaa waa laba isnaade biwaaxidin mid labadaa isnaad kamida lagu jamciyo oo biwaaxidinna jamcintii bay ku tacaluqi biisnaadinna waxay ku tacaluqaysaa ataada ayay ku tacaluqaysaa mid kaloo da laqba halkay kala raacsayin ah heshaan laqbada way fiicnaanaysaa macnihiina markaas u caddaanaya lakiin marka aan la kala soocin dee kolley waxay yar noqonaysaa meel ishkaal leh oo dee ay macnihii idinku joogsado wadalika kawaa'ilinka khabari waa ilinba weeyo fii sifati salaati salaada sifadeeda ahaaday qad adraja waa dee ruwaadii qaarkoode waa geliyey raawi uma ji'tuhum xadiidka intiisii kale ayuu raaciyu sanad ahaan ku raaciyey wamasaxada dee qadarkana lamuu midoomin oo xadiidka intiisa kale sanadka kulamuu sinayn bal halkaasna aan noocaa ku dhaafno marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala ومنه أن يdرج بعض مسند ومنه waxa kamida waa إdراج مسناadkii baan wadnaaye أن يdرجa in la geliyo بعض مسند بعض حadيiث مسند xadيiث مسنda in kamid ah في غayrihi wa في xadيiثi غayri xadيiث aan isa ahayn waa in matnigii kamido dee imika walow matni markii la dhex gelinayo ay tahay waana laba xadiis oo marfuucun bay wada yihiin labaduba laakiin sanad ahaan baa idraajku dhacaya fii gayrihi waa xadiis kaleo isaguna marfuuca ama musnadah la dhex geliyo maca ikhtilaafi sanadi sanadka iskhilaafkiisa ama kala duunaantiisa sanadka uu kala duwan yahay iyadoo meesha la jirto tan oo ay taalo sanadkooda uu kala duwan yahay misaalkii baa sheekhu raximah llahu tacaala ayuu matigii inooguba soo dhigtay si aynaan misaal meel kaleba ugaba doonan naxwu walaa tanaafasuuba weeye waa kelimada ama lafsada walaa tanaafasuu oo fii matni laa tabaaqadu matniga isaguna ku sugan laa tabaaqadu xadiiskii ahaa matnigeeda famudrajun intaasi laa tanaafasuu markay xadiiskaa laa tabaaqadu ku dhex jirto waa mudra lafdigaasi fa huwa lafdigaasi mudrajun mid la geliyey weeye oo xadiidkan lagu lagu daray oo qad nuqila waxaa laga soo naqliyaa liftu waa lilidlaaqe mid mati laa tajasasu matigii laa tajasasu ba ayuu la socday oo laga soo naqliyey welibana ninkii buu inoo sheegaya adrajahu waxaa dhexgeliyoo xadiidkan kale laa tabaaqadu ee aani isku sanadka ahayn ku daray ibnu abi maryama ninka xaafidka ah ee saciid la odhanayay xaafidkii reer masrba ama xufaadii reer masr waktigiisia saciid ibnu abi maryam asxaabtii de waxa weeyaan maalikna ahaa bukhaariyana sheekyadoodii ahaa ina abi maryam baa dhexgeliyey id wati ad id waqtigii akhrajahu uu wariyey xadiidkan uu soo saaray can maalikin maalik uu kaba soo saaray laqbada markaa waan ku laami doonaa misaalka aan fahamno markaasay laqbadna sii macaanaan doontaa macnaa waxa weeye laba xadiis baa jira labaduba saxiixa kuba sugan oo labadaba imaam maalik warinayo mid imaam maalik wuxuu ka wariyey zuhri can anas laftigiisna wuxuu ahaa laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu waa maalik can zuhriyi can anas waxaa kaloo xadiiskiisa labaadna ahaa uu maalik wariyey sanad aynu soo marnay maya dee lagu sifeeyey asax alasaniid marka abi hurayre noqoto malik can abi zinaad can alacraj can abi hurayra laftigiisuna wuxuu ahaa iyaakum wadanna faina adana akdab lxadiid walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaafasuu walaa taxaasaduu labada xadiisba bukhaari iyo muslim way wariyeen ee idraskianu halkooda dhicinen markaa maxaa dhacay xadiidkan ruwaadii muwada ee imaam maalik kaba warisay kitaabkiisan guud ahaan bal waxaan saciid ibnu abi maryam ahayn san baa labada xadiis ay u kala dunaayeenoo xadiidka laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu iyadoonay walaa tanaafasuu ku jirin waxay kaba wariyeen maalik can zuhri can anas xadiidkan iyaakum wadana faina dana akdab lxadiis iyaday walaa tanaafasuu ku jirtana waxay kaba wariyeen malik can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata maxaa saciid ibnu abi maryam kaba dhacay labadii xadiisba waa wariyey imaam maalik si asxaabtii iyo nimankii ay rafiiq ahayn bay uga wariyeen buu ugaba wariye laakiin meel baa idraaj ka dhacayoo jumladii walaa tanaafasu oo iyadu kamid ahayd xadiiskii iyaakum wadana faina dana akdab lxadiis ee imaam maalik kaba warinayay dee abi zinaad can nacrif can abi hurayra waa jumladaa keliya xadiiska intiisi kalema ayaa maxay ka raacday isaga xadiiskii ahaa laa taxaasadu ama xadiiskaas ahaa laa tabaaqadu walaa taxaamtaas laa tabaaqadu walaa taxaasadu oo markaa muxuu noqday laa tabaaqadu walaa taxaasadu walaa tadaabaruu walaa tanaafasu ee sanadkuna waa sanadkii marka horeba malik can zuhri can anas marka maxay jirta jumladani xadiis kale kamid tahay iyadna waa rasuulka ilaahay way ka sugantee imaam malikna xadiiskiisi way soo imaam maalik waa wariye laakiin imaam maalik sanadkan kumuu warin xadiiska o dhanna mahay waa jumladaasun haddaba jumladaasi markii xadiiskii soo raacday iyada ini sanadkeedii ma jire sanadkeedi muxuu mudraj ku noqdayne sanadkan may lahayne sanadkan kale ayuu mudraj ku noqdo xaggaasaa idraajka uu kaba dhacay bal intaas weeyo de bal culimadii eeg waa ragga waxan ay kaba dhaceen ama intun ay waxyaalahani kaba dhacayaan zuhayr ibna mucaawiya waxa weeyaan saciid ibn abi bara waa raggii xufaadda ahaayo maaha rag ducafaa dee waana bashar oo wahm lagama waaye bashar qaladna lagama waaye laakiin raggii xufaadda haddana raggaa xufaadda ee kale dee riwaayadooda waa lala soconayo haddii de inay wixii markay waxyaray yimaadaan mukhaalafa ay markiiba timaado way eegayeen oo dee cidday wahamka saarayeen iyo cidday meeshan waxani kaba yimaadeen waa kuwa sheegaya taasi iyaga dee ninkani waa wax mar ka dhacay oo wax u gaaliba maaha wax mar waliya laba ka dhacayo isaga ma daciifinayo riwaayadiisan unbaa meeshii ka baxaysa bal intaa weeye laqadan ku laabana waxay la tahay macnuu waa cadiye wa minhu waxaa kamida an yudraja in la geliyo bacdu musnadi waa xadiis musnada in kamida fii kayrihi waa xadiis kaleo isna musnada laga dhexgeliyo o la raaciyo maca ikhtilaafi sanadiin hadday isku sanadiin dhib may lahaateen ee waxa weeyaan waa sanadku iyaduu iskhilaafsanyuu kala duwan yahay iyadoo taasi jirto naxw marka misaalka wadalika naxwu walaa tanaafasuba weeye oo fii matni laa tabaaqaduu ku sugan waa laa tanaafasu oo dhacday ama la raaciyey matnigii laa tabaaqadu labaduba waa laba xadiis oo saxiixa famudrajun markaa lafdigaa laa tanaafasu mudraj weeye lafdigaasi oo xadiidkan kale ayaa lagu dhex daray oo sanad ahaanna loo idraajiyey oo qad nuqila waxaa laga soo naqliyey oo lafdigani kaba yimi min matni laa tajasasu matnigii iyaakum wadana ku bilaamaye laa tajasasuna ay kuba jirtay welibana adraja waxaa dhexgeliyey oo riwaayadiisa waham lagu tiriyey markaa qalad ka dhacay ina raggii kale imaam malik la kulmey ee casharaadka ahaa ama inta kaba badnaaba iyaga waa wax kala soocane ibnu abi maryama ninka muxadidka ama xaafidkaa ibn abi maryam saciid id waqti akhrajahu xadiidkan uu wariyo can malikin malik uu kaba wariyey taasna waa wax inoo dhan kii ugu dambeeye weeye marka muxuu yihi laqbada horta aan laqbaysane waanaan iswada raacinayaa afarta bayd ben wa minhu waxaa kamid ah matnun matni oo bal haddii wasanka laba aqriyo tanwiinta aba matnu keliyaaba dee ku xarakaysinay ayay ku xarakeeyaan lakin imaka halkan matn matni baa kamida waa xadiid warada soo arooray can jamaacatin koox oo waa xadiid saddex ninba ay wada warinayaan misaal ahaan wa bacduhum barhkoodna khaalafa uu khilaafay saddexdan wada warinaya bacda barhka kale fii sanadi xagga sanadka uu ku khilaafo ku khilaafsan yahay markaasaa raawi saddexdiiba intuu ka wada wariyo muxuu samaynayaa fayajmacu wuu isu geynayaayo alkulla waa dhammaan jamaacadiiba raggii jamaacada ay sanad ahaan ku kala dunaa ayaa wuxuu raawi isugu geynayaa intuu ka wada wariyo biisnaadin isnaad buu isugu geyn isnaadkaasoo dakara uu sheego dee mid ahaan uun ama asaani si ay isugu khilaafsanaayeen weji ahaan uun ah markaasaa misaal buu inoo dhigto ka matni ayu dembi acdamu xadiiskii ahaaba weeye ee bukhaari iyo muslim isna kuma sugnaa ee lafdigan idraajku yaanu iyaga kuma sugnaaninbe ayu dembi acdamu xadiidkaas alkhabara tamya akmil alkhabar see arrintu tahay fa ina camran camr ibnu shuraxbil ninka la idhaaho sanadka kuma sugan dhexdiisu oo u dhexeeya abu wail iyo ibnu mascuud cinda waasilin ninka waasil ibnu xayaan la yidhaha agtiisa faqad oo keliya saqada waa dhacay bayna shaqiiqin shaqiiq iyo wabni mascuudin dhexdooda oo shaqiiq iyo ibnu mascuud uma dhexeeye xadiidka isagu waasil shaqiiq ayaa warinaya ibnu mascuud buu kaba wariyey markaa camar ba halkaa kaba dhacay wazaada waa ziyaadiyeyo alacmashu acmash waa si ninkii aan marka dhaweydna soo haynay kollay wasanka marka la aqriyayana si wasanku u tooso hamsadana waxaan u bedelaynaa hamsatu wasri xarakadeedna laamtaa loo naqlinayaa idraajkaasaa dhacaya oo waxaa la odhan dee zaada lacmashu waxa uu ziyaadiyeyna mafcuul bihigii wasankaa u qaban waaye sheekhe wazaada waa ziyaadiyey camar kaa dheh mafcuul bihigii soo qadaro wazaadahu markaa dheh iyada laguma daraye macnahaan buu inoogu jiraa waayo wasankuma qabteen hadduu imaka wazaada camra yidha ama wazaadahu damiirba xataa uu soo geliyo wasankan toosnaadeenoo waa kan hamsadiiba idraajinaya iyo hamse dambe wazaada wazaada waa ziyaadiyey macnaahu camarkaas alacmashu acmas uu siyaadiyey isagu kadaa saas oo kale mansuur mansuur ibn muctamirna waa ziyaadiye oo labadan acmash iyo mansuur oo xadiidka iyaguna abuwaailun kaba wariyey saa waasilba abuwaail ugaba wariyey abuwaail iyo ibnu mascuud waxay udhexaysiyeen camar markaasaa muxuu yihi bal inta shadriga dambe iga daah waayo misaalkaa shadriga waan u yaalaabmi doonaa maxaa meeshu ay tahay imaka halkan waan la qabaysanay intan kale waa xukum caama ayuu shadrigan yahay abyaadii inoo dhammaantaye waxa ay tahay o arrintu oy tahay xadiisba ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilahi niddan xadiidkeedii aada garanaysaan ayaa waxa wariyey imaka acmash iyo wasil ibnu xayaan iyo mansuur ibnu lmuctamir saddexdooduba waxay ka wada wariyeen sheekh keliya waa sheekhan shaqiiq laydhaa ama kuyadiisan dee aada looguma yaqaano abu waail waa taasba weeye ayay kaba wariyeen marka saddexdoodu sheekhaha kaba wariyeene sanadka way isku khilaafsan yihin oo markay noqoto acmash iyo mansuur wala xataa acmash ikhtilaaf jiro iyagoo xadiidka siday u wariyeen wuxuu ahaa can abi waail ama shaqiiq dhaho waa kaa inoo yaale can camr bni shuraxbiil can ibni mascuud oo xadiidka ibni mascuud baa warinaye laakiin abu waail oo hadda dee asxaabtii ibni mascuuda waa taabici weyn oo raggii waaweynaayo waqtigii dee aada u markaa waaweynaa weeyaane ee ibni mascuudna asxaabtiisa kamid ahaaye abu waail iyo ibni mascuud waxaa udhexeeya camr ibnu sharaxbir riwaayadooda ama wasil ibnu xayaan isaga riwaayadiisu waxay ahayd can abi waailin can ibni mascuud oo isagu camar muu sheegin ishkaal ma laho way kala duwan yihin walow meeshay riwaayo lahayo waasil isagoo camar sugayana la hayo acmashna la hayo kolkol isagoo rido meesha salaaf jiro bal saasay xaaladu ahayd maxaa dhacay markaas sufyaan thawri baa yimi halkan sufyaan thawri saddexdoodii baa waxbuu ka wariyey saddexdiiba oo la wada kulmay xadiiskiina waa israaciyey walow dee riwaayadka bukhaari oo kala dhacay hagaag ay u kala soocan yihiinba oo dee kala saarayin waa halkay daraajku sufyaanna maaha dee sheekha sufyaane cabdiraxmaan ibni maadi sanadku kama wariyo way waayo dad badan oo sufyaan ka wariyo kala duway waa jiraan oo kala saarsaaray xagga hoosaba eg suu dhigayo ee waxaad moodaa ibnu mahdi ayaa markaa dee sufyaan uu isaga kama maqliyo ama wuxuun dhaceen adugu waayo sufyaan ma riwaayaadkiisa kale waxaan way kala soocayn sida kuwa bukhaari iyo ba inooguma sugan maxaa dhacay markaaba riwaayada cabdiraxmaan aan soo qaadane maxaa sufyaan yidhi dee waa xadathana ama dee laftigiisa ama uu kama wariya xadiiskii can ilacmash wawaasilin wamansuur waanan aragnaa sanadkooda inuu kala duwan yaho adigu wax kale ma kala dune waa nin sugitaankii iyo riditaankii haddaba imay dhicin in la yidhaaho inta dee marka saddexdoodii la israaciyo oo la yidhaaho can waailin an markaa an markaa can camrin can ibni mascuud de in haddana la yidhah waasil arrintiisii laisku baraarujiyo la yidhah waasil isagu camar ma sheegine inta saddexdoodii ba la israaciyey ayaa camarna la sugay waa riwaayada sufyaan ee uu cabdiraxmaan ibn mahdi kaba warinayo oo saddexdoodii baa wada socda acmash iyo waasil iyo mansuur sanadkoodna mid bay ku noqdeen oo waxay noqdeen in la yidhaaho dee can abi waailin can camrin can ibni mascuud maxaa deeta markaa meeshii dhacday riwaayadii waasil oo camar aan meesha sheegin maanta mudraj waxay ku noqotay de inay sanadkiisii waa isaga nuqsaan baa jirte sanadkan kale labadan kale rafiiqyadiisu ay lahaayeen ayay mudraj ku noqotay markaasoo dee waxaan had iyo goor waa arrinta waa laynagu baraarujin doonaa mar hore de horena waxaan filaya inaan waxooga saarno kutubtii hore xagga riwaayada xadiidka haddii xadiidka jamaaca ay warinayaan jamaacada in wax laga taga maaha waa in la wada sheego waxaa dhici karta haddii barhkood la tuuro inuu lafdigaba kaa kale ama laftigiisa uu kaa la tuuray laha kuwani aanay lahayn oo laftigu halkan mudraj kuma yahay ama wuxuun ay jiraan oo jamaacadii in la wada sheego way bal markii jamaacadii makaalkan la wada sheegay maanta lamama tuurin ayaa maxay noqotay iskhilaafkii jiray sanadkooda ayaa laysu baraarujin marka arrintu waxay noqotay in loo qaato saddexdoodba inay iswaafaqsan yihiin oo xadiidka markay warinayeen ay ka wariyeen dariiqan abi waail iyo dee ibnu mascuud laakiin uu udhexeeyo camr ibnu sharaxbiil arrintuna riwaayada waasil camar muu jirin intaa weeye waana kaamasnigaba inoogu dhigtay misaalku idraajkuna xaggu ka imanaya haddii markii waasil laga tuuro labadooda u la sheego idraaj ma jirin laakiin markii waasilna lasoo raaciyey aan lana sheegin waasil inaanu maanta sheegin camar waayo muslimba intuu israaciyo ayuu odhanaya haddana hebel lafdigaa ma sheegin ama hebel saa muu odhan waxyaalo saasoo odhanaya ama hebel xadahanaa muu odhan akhbaranaa buu yidhi umuuro saasoo xataa ku baraarujiya de waa kitaabkiisa miisaadka uu leeyahayba ama masaayaha uu leeyahay hadday taasi dhacdo idraaj may dhaceen ee baraarujinlaan baa dhacdo markaa riwaayadii waasilna waxaa loo qaatay inay dee camar iyaduna ay ku sugan yihiin sanadkiisa intan buu yidhi alfaada oo wuxuuhi wa minhu waxaa kamid ah matnun matni matnigaasoo warada soo arooray can jamaacatin jamaaco wa bacduhum barhkoodna jamaacada qad khaalafa qad khaalafa oo khilaafa ama walxaal bacduhum barhkood khaalafa uu khilaafay bacda marka kale fi sanadi sanadka saa imaka saddex oo aanu aragnay maxaa fayajmacu markaa wuu jamcinaya raawi faacilkii iska qadara raawin oo raawi saddexdoodii ka wada wariyey ayaa wuxuu isu geynayaa alkulla dhammaanba waa jamaacadii imaka alkullu waa jamaacadii xadiidka warinaysay ee labada isnaad kala lahayd ama asaaniidda ku kala dunayd biisnaadin isnaad ayuu ku jamcinaya isnaadkaasoo dakara uu sheegay oo de waa kaa u kuba gaabsaday dakara faacilkeedana yajmacu faacilkeedan kala mid dhigaynaa wadalika ka matni ayu dembi acdamu weeyaba alkhabara akmil alkhabara xadiidka had dhamayso fa ina camran ninka camr bnu shuraxbiil la yidhaah cinda waasilin waasil ibnu xayaan agtiisa faqad oo keliya oon labada kale ahayn ayuu saqada dhacay bayna shaqiiq isaga agtiisu kaba dhacay bayna shaqiiq wa ibn mascuud shaqiiqu waa abuwaaile shaqiiq iyo ibnu mascuud dhexdooda wazaada waa ziyaadiyey mafcuulkiina halkan soo qadaro wazaadahu markaa dheh oo camarkaa waa ziyaadiyey inakaasi waa ridaye alacmashu acmash baa ziyaadiyey kadaa saas oo kale mansuurun mansuur ibnu lmuctamir baa ziyaadiyo iyagu shaqiiq iyo waxaw ibnu mascuud waxay udhexaysiiyeen camar riwaayadii markaa cabdiraxmaan ibnu ahdi can sufyaan sanadkaa markaan aragnana way markaa geesun baa la wada mariyey intaa weeye waa idraaj iyadna waa nooc idraajkii kaba mid ah intan waa xukum ahaanoo wuxuu yihi sheekhu وcمد الإdrاaجi markaan waزنka ku inshaadaynana ama waزنku si inoogu toosnaado hmsadani waa hmsaة qaطci aldraaj oo de waa msder ficil rubaaciya msderkii laakiin hmsada haddii la taxqiijiyo wasan kuma toosnaanaye idraaj baa dhacayso hmsadii hmsatu wasl intay isu bedesho ayaa xarakadeedina laamta horeba aan iska siinayna waa camd اldraaji laakiin imanka iska caadi wey waa camd اdraaji camdigana wuxuu uga wadaa tacamud اdraaji idraaj oo loo bareero weeye cabdigu halkan macne tacamud weeye idraaj in loo bareero nin ruuxii sahwi hadduu uga dhaco qalad ka dhaca sida raggan kaas dee ruuxii ilaahay uma qabanayo dembina meeshii ma jiro haddii uu ruuxa waxaan ku badan yahayna dee xisixuma markaa lagu tilmaami laakiin haddii ruuxa dee xaafid oo riwaayaad badan loo intaasoo kun oo xadiis intuu korka kaba hayo mar iyo laba iyo saddex ay wax ka dhaceen taasi في kسرة m في جنب mا rwى من الحadيث الكثير xifdigiisa ma raadaynayso raadku ma yeelanayso walow riwaayada markaa laga joogsanayo riwaayadaas dee xukumkii idraajka ay leedahay mudrajka haddaba wuxu uhi wacamd lidraaji wa tacamud lidraaji idraaj oo loo camdiyo uu ruuxu u bareero lahaaduna macnaa waa fiiha oo waxaan kaba dhigaynaaba de waa fi aqsaam lmudraj saa dhe macnu oo lahaadu waa macnaheedu waa wacamd اlidraaji watacamud اlidraaji laha ay fiiha oo fi aqsaam اmudraj fi hadi aqsaamba aqsaamta imaka aan kaba soo baxnay mudrajka qaybihiisii labadiisii qayboodba ama mudrajulisnaad ha noqdo ama mudrajulmatni haba noqdee waa qaybaha idraajka uu lahaa in loo bareero loo camdiyaa maxduurun ku xaaraam weeye wax bannaan maaha meeshii maxaa ka dhalanaya markay matni tahay dee qowlkii oo loo nisbeeyey cid aan ahayn hadal caadi ahaa oo xadiidkii rasuulka lagaba dhigo halkaa xukum lagaba qaato xalaal iyo xaraam lagaba qaata kaba dhalanaya markaa wax bannaan maaha bal ruuxa u camdeeyana